أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ka maqli doontaanna waxaa ka mid ah hindise lagu aqoonsanaya maamulka ridada somalilan ayaa loo gudbiyey aqalka hoose ee dowladda maraykanka xili maraykanka iyo ingiriiska ay dadaal ugu jiraan aqoonsiga maamulka hargeysa madaxweynaha dowladda ridada turkiga ayaa sheegay inuu booqan doono adis ababa iyo muqdisho isagoo u golxaaray maalmarinta heshiiska aabey iyo xasan gurgurte dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose munaasabad lagu soo gootinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qurdubo ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduudda dad soomaali ah oo haraad ugu dhintay wajaar iyo xaalad adag oo ka jirta dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna hindise lagu aqoonsanayo maamulka ridada somalilan ayaa loo gudbiyey aqalka hoose ee dowladda maraykanka xili maraykanka iyo ingiriiska ay dadaal lagu jiraan aqoonsiga maamulka hargeysa faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena maahir maxameda hindise sharciyeed lagu soo jeediyey in dowlad madax bannaan loo aqoonsado maamulka shahadaladirirka ah ee somalilan ayaa la horkeenay aqalka hoose ee koongareeska maraykanka hindisahan waxaa qoray laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo uu ka tirsan yahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi donald trump qaanuun gaaleedkan oo hadda hor yaal koongareeska boqol toban iyo sideedaad ee maraykanka welina aan cod loo qaadin ayaa waxaa lagu soo jeediyey in maraykanka uu si rasmi ah u aqoonsado maamulka isku magacaabay somalilan in uu yahay dal madax bannaan oo ka go-an soomaaliya inteeda kale sidoo kale wuxuu sharcigan doonayaa in maraykanku ka sameeyo joogitaan diblomaasiyadeed magaalada hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyada oo loo marayo safaarad ama qunsuliyad sharcigan oo mari doona qorsho dheer ayaa haddii uu helo codka loo baahan yahay si uu u dhaqan galo waxaa la horgeyn doonaa madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump oo haddii uu saxiixo ay ka dhigan tahay in dowlado badan oo kale ay aqoonsan karaan maamulka somalilan roclayntan ay wadaan xildhibaanada maraykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa imaanaya iyadoo ay dhowaanahan soo baxayeen warar sheegaya in maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka filistiin uu danaynayo in uu saldhig milatari ka samaysto xeebaha badda cas ee soomaaliya gaar ahaan magaalada berbera falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in sababta uu abiy axmed dib ugu dhigayey meelmarinta heshiiskii uu horaantii sanadkan la saxiixday muuse biixa ay tahay isaga oo ka warsugayey doorashadii maraykanka ee uu trump ku soo baxay waxaana xusid mudan in aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka maraykanka uu gacanta ku hayo xisbiga jamhuuriga madaxweynaha dowladda ridada turkiga ayaa sheegay inuu booqan doono adis ababa iyo muqdisho isagoo uga golxaaraya meelmarinta heshiiska abiy iyo xasan gurgurte warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena sheeb cabdulaahi maalmo kadib markii madaxa kooxda ridada soomaaliya uu dowladda xabashada etoobiya u saxiixay qabsashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya ayay dowladda turkiga ku dhawaaqday inay ka shaqaynayso dhaqangelinta heshiiskaasi rajab dayib erdogan ayaa shaaciyey in bilaha soo socda booqashooyin cagta ku soo marin doono magaalooyinka muqdisho iyo adis ababa si uu gumadaha ugu adkeeyo heshiisku sheegii xaaraanta ahaa ee etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya isagoo hadal ka jeedinayay munaasabad ka dhacday magaalada ardaruum ee dalka turkiga ayuu erdogan sheegay in horaanta sannadda uu booqan doono soomaaliya iyo etoobiya isagoo ujeedka socdaalkiisa ku sheegay mid daba socda heshiiskii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalkaasi haddii rabbi idmo waxaan booqan doonaa dalalka etoobiya iyo soomaaliya bilaha ugu horeeya ee sannadda soo socota waxaana dunida la wadaagi doonaa tallaabooyinka aan qaadnay ayuu yidhi madaxweynaha dowladda ridada turkiga erdogan ayaa intaasi ku diray in wadahadal socday muddo toddoba saacadood ah ay ku suurto gashay in xasan sheekh uu abey axmed u saxiixo geerida badda cas sida ku cad heshiiskii ankara ee la saxiixay kow iyo tobanka bishan dowladda xabashida etoobiya ayaa qaadanaysa qaybo ka mid a badda soomaaliya iyadoo ciidankeeda ay ka sii mid ahaanayaan isbahaysiga afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga waddanka dowladda ridada turkiga ayaa doonaysa in boobka ay ku hayso khayraadka soomaaliya ay sii wadato iyadoo ammaankeeda ay sugayaan ciidamada xabashida etoobiya tallaabooyinka ay qaadayso ayaana ah mid ay ku doonayso in etoobiya ay kula saaxiibto khayraadka soomaaliyeed ee dhex cegaaga badda iyo berriga dalka dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baa iyo shabeellaha hoose aan ku hormarna wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley dhanka wilaayada bayna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta xaafadda bukhriye ee magaalada baydhabo islabaay waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka owdinle ee hoostaga magaalada baydhabo dad soomaali ah oo haraad ugu dhintay wajeer iyo xaalad adag oo ka jirta dhulka n f d ee ku hojira gumaysiga kenya warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda salibiyadda ee kenya ayaa wajahaya xaalad adag iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolka wajeer laga soo sheegaya biyola-aan aad u baahsan deegaanada oomanaha ay ka jiraan waxaa ka mid a gunaane ceel yuunis iyo majabow oo dhammaantood ka tirsan gobolka wajeer dadkan ayaana bilaaba inay barakac sameeyaan biyola-aanta owgeed ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in halkaasi laba qof ugu dhinteen oon sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda silbiyadda ee kenya dhibaatadii gumaysiga waxaa ugu sii darsantay mid kale xukuumadda nairobi ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan n f d waxa ay ka qaadaan lacago canshuur ah oo aysan waxba ugu qaban maadaama haraad ay la dhimanayaan xuseen cabdi barre oo ka mid a dabadelfyada dowladda kenya uga shaqeeya n f d islamarkaana ah xildhibaan ayaa qiray xaaladda adag ee ay wajahayaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wajeer marka waxaan arkahay haddadan si ay sanadkan toban u bilaabanaya oo cimiladahan iisa bedelahayaanoo kulayl loo gelahaya soona aad soo socda waxaan arkayaa in dadkayga oo sarvaje constituency khaasatan meesha la yihahda gunaana la yihahda dhinacan kale oo la yihahda ceel yunis meesha la yihahda majabow meesha la yihahda ceelbeen woorkaas kulli badidiisba sida ogoraale ceelbeen magaalada hungay meesha la yihahda khajaaja meesha la yihahda iyo meelo badan oo kaleo nawaaxigeeda ah kulligoodba biyo biyo la-aan ay xaaladdu xun tahay dowladda kenya ayaa iska indhatiraysa dhibaatada ka taagan gobolka wajeer halkii ay waxqabad ka heli lahaayeen ayayna dadka shacabka ah waxaa u sii dheer gumaysi barakicin dil iyo tacadiyo taas oo qayb ka ah dhibaatada ay wajahayaan shacabka soomaaliyeed ee gumaystuhu xoogga uu ku haysto munaasabad lagu soo gootinaya dufcad cusub oo ka qalin jebisay macadka qordoba oo ka dhacday degmada webxo ee wilaayada galgaduud ah waxay ahayd munaasabad ay ku qalin jebinaysay mid ka mid ah dufcooyinka wax ka barta macadka qordoba taasoo ka dhacday degmada webxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xafladda oo ay ku qalin badalinaysay dufcadii siddeed tobanaad ahna dufcadii koowaad ee ka qalin jebisay faraca macadka qordoba ee degmada webxo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo waxgarad waalidiin iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn ardayda macadka qurduba xaruntiisa obaxa ayaa munaasabadda ka sameeyey bandhiga cilmiyeed heerkiisu sarreeyey وأسند الأبيات فصل سادسي يا سادس الغيار والثناء طلابنا من أفضل طلاب ذو العلم والبدوء والأخلاق طلابنا الإنتاج بالمعاهد يا معهدي يا أكرم المعاهد وقد أخص به السنة العظيم محدنا غرضوبة الفلاح أيها الضلبة الشرفاء والمجتهدون السعداء ولا سيما المتخرجين أوصيكم بالتقوى والتعليم ألا إن العلم في الصغر كالنقش على الحجر العلم في الكبر كالكتابة على سطح الماء أين المتخرجون خاصة انتبهوا واحرصوا الدينية والشرعية واستثمروا جهدكم استثمارا عيانا العلم كالطير إن حبسته يبقى وإن تركته ضير فعليكم بالكتابة واللغة العربية
Can you tell me this war English?
Yes, peace of Allah be upon you, you and you. Are you good?
Peace of Allah about you too.
Are you good student?
What's your nationality, please?
I am Somali.
Where were you born?
I was born in Wabha.
When were you born?
I was born 2007.
What do you learn?
I learned many subjects In school do you learn?
in Cordoba school.
Good born.
Goodbye too.
intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda macadka qurduba wax ka barta
dhallinyarada iyo owlaadeenna diinka ilaahay baratayow inta qalin jebisayow intaad barateen ilaahay ha idiin barakeeyo inta idiin dhimanna ilaahay ha idiin suurtogeliyo inta soo daba joogtow adinkuna kuwii heerkaas gaana allah idinka dhigo waalideenta hooyo iyo aabba ah iyo walaalaha ayaguna dagaalka wado owlaadaas garab taaganna ilaahay kor ha idinka dhigo inti diinta ilaahay ku kulanta inta ayada barata inta ilaahay ayada janna ku siiya intii ku dadaasha intii u jahaada intii dheebtooda iyo dhiigooda dhawaqooda ku bixisana inta ugu sarraysa ilaahay ha nagu daro aamiin ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ah isagoo la dardaarmay ardayda ka qalinjabinaysa macadka qurduba faraciisa degmada webxo waxaan kula dardaarmaa marka ardada horta marka ugu horraysa adiku waxbaad soo barateene inaad waalidkiin ka dhistaan wax idin soo baray asaasiyaadka ardadaas waxaan kula dardaarmaa waxaad ku soo barbaarteen waxbarashada cilmigaad ku soo barbaarteen ilmo waxbara dad waaweyn waxbara dugsi qabta cilmi dhegaysta masaajidta xaadira waxbarta saas shaqadiinnu halkiisa ha ahaato macadka qurduba ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka kaasoo ay wax ku bartaan kumnaan arday ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga warkii fiidnimo ee caawala dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh